xarunta hoolka kulamada dadweynaha iyo shirarka ee degmada Ceelberde ayaa qayb ka ah mashruuc muhiim ah oo si weyn loogu baahnaa waxaana la filayaa inay wax weyn ka tari doonto baahiyaha bulshada deegaanka ee la xiriira adeegyada dadweynaha iyo kulamada muhiimka ah munaasabad kooban oo lagu qabtay hoolka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Ceelberde saraakiil ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kale ee bulshada waxaana halkaasi looga hadlay muhiimadda hoolkaasi u leeyahay bulshada mid ka mid a saraakiisha amniga gudaha koonfur galbeed ayaa ka hadlay hoolka sidaad la socotaan hoolkan muhiimad gaar ah ayuu leeyahay dabcan guddoomiyahana waa isaga naftiisa isticmaalkeeda iyo sida la rabo reer ceelbadda inay u adeegsadaan sida bulshada deegaankan muxuu ahaa waxyaalaha asaasiga u ah shirarka hadday noqon lahaayeen fulinta howlaha muxuu ahaa hortabinta u leh degmada ceelbadde marka waan ka mahadnaqaynaa deeqdan oo muxuu ahaa dowladdan soomaaliya oo dowladda federaalka soomaaliya ugu horeyso dowlad goboleedka koonfur galbeed xeerarkeeda kala duwan deeqbixiyaashii sida muxuu ahaa dowladda norway iyo switzerland oo ayagana dhaqaalahan bixiyey waxay marka noo tahay fursad aad u weyn hoolkan quruxda badan waxaan u malaynaha dhowr sano ka hor ceelbirda maysan lahayn laakiin hadda maanta ilaahay mahaddiis waxaan haysanaa meel xaruun ah oo maamulkii degmadan oo ugu horreeya guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa ay ku shaqayn doonaan looguna adeegi doono muxuu ahaa bulshaweynta reer ceelbirde guddoomiyaha degmada ceelberde ayaa sheegay in hoolkan muhiimad u leeyahay oo runtii bixisay juhdi badan sidii hoolkan ay gudmada ceelbirde dhisi loogu yeelan lahayd oo runtii madaxiisa qodobalka haduu jira lagu leeyahay meelo laga dhiso taas waxaa waaye waa mahadnaq markii ay ilaahi loo mahadnaqo dadkii tarana ugu mahadciso yaa runtii dee waxaa waaye ay qofkii wax ku tarahayn ay dhiirigelin u noqotaa mar kasta inuu dadaankiisa iyo wixii saamaas ka sii wato inta bisa ma aha waxaa jira abardaan weyn oo isagana iyo qalab ah oo la rabo maanta isagana in la dhagax dhigo qandaraaskiisina la bixiyey isla wasaaradda iyo dowladda koonfur galbeed iyo taas qadraadkana iyo daadayaashaas aan kor ku sheegay yaa iyadana bixinaysa waxaa ka soo jeeyey solar street solar lightkan hadda magaalada loogu xiran waa mashaariic isku xirxirto mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee ceelberde ayaa isna dhankiisa ka hadlay ugu farasannahay quruxaan arki jirnoo saaka ceelberde ka dhaamay colaalla ciddii ka qayb qaadatayna waa looga mahadnaqaynaa gaar ahaana waxaan u mahadnaqaynaa hay-adda fulisay hoolkan iyo mashaariic kaloo magaalo ka socota sida maxaanka waa dhulka soolarka biyoxidhanada midna hadda socda midna la dhameeyey yacni adduunkuna waa laga tegey ruux walba taariikhuu ka tegey cidda qalqaadisay ku lug lahaydna khayr maxaanku raadaa ilaahay ha ka siiyo ajir iyo xasanaad kuwii fuliyana waxaan leenahay wa kuwa kale ee aadaha nalaga daaya